waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xafladdan oo ay soo qaabanqaabiyeen qaar ka tirsan jaaliyadda ka soo jeeda somalilan ee degan magaalada melbourne ayaa looga hadlayey abaaraha ka jira gobolka oo dhan gaar ahaan somalilan sidoo kalena lacago loogu aruurinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen xafladdan ayaa waxaa fikraddeeda iska lahaa khadre ismaaciil oo iyadu sheegtay inay go-aanka barnaamijkan qaadatay kadib markay aragtay baahida intaa ay la eg tahay iyadoo kulan la yeelatay antony balmayn oo ah madaxa xagga isgaarsiinta ee gobolka eshiya bacific u qaabilsan hay-adda red crosska oo isaga iyo xubno kale oo ka tirsan ururka bisha cas ee australia ay dhowaan ka soo laabteen somalilan waxaa dhacday rabadaanta dhexdeediibaa antony balman baa emailkayga laga soo siiyey maxayadi hargeysa wuu ila soo xidhiidhay galabbii soo garaacay waan xasuustay ilaa shantiiyo barkii bay ahayd dabeedna imailkaygii ba iga qaatay iyo imailkayga wuu haystay iyana wuu ila soo xidhiidhay haddana saddex wiil ka bacdi dabeedna wuxuu igu casuumay brograam uu samaynayey waan brograamkii baan tegey aniga yartaydaan kaxaystay raacday dabadeedna markaan soo noqonay was very sad I've been very touched wala wallahi yani waan ka naxay waxaan arkay maxaa kaa naxiyey waxa dhacan dadka darayada ka muuqata dhibaatada ka muuqata yacni xawayaanka dhimanaya biyo la'aan qofka labaatan soddon adhi lahaayee maxabadi u hadhin dadkeenna waxaa iga naxiyo keliya hata dadkeenna araggooga markaan arkay si dhibaatada uga muuqato dabeedna maalin markaan guriga imaday cunto waan cuni kari waaya waan saad baan ahaa rabadaan bay ahayd inantayda yar baa igu tidhi carruurta noosiga waad garanaysaa iyagu waa very proactive weeyaan they wanna do iyo nooma yaqaanaano iyagu inaan iska ooyaane meel fadhiistaan they need to do something about it iyadaa igu tidhi markaa orodoo maxay wax samee you do something maam
waxaa ka mid ahaa xubnaha reer korooska ee booqday somalilan jes liis waxayna ka warantay wixii ay ku soo aragtay markii ay booqatay somalilan
What we saw in Somalia was really probably the worst um, humanitarian situation that I've ever seen.
markaan tagnay somalilan waxaana ku soo jiray howlaha samafalka muddo toban sano ah waxaana ka soo shaqeeya afrika aasiya iyo basifika waxaana ku soo aragnay soomaaliya waxay ahayd xaaladii bini-aadannimo ee ugu xumayd ee aan anigu arko sababtoo ah waxay ahayd abaar roob la-aan cunto la-aan xoolihii oo dhammaaday waxaa xafladdan khudbo mahadcelin iyo guubaabaha ka jeediyey maxamed daahir cilmiye oo ka mida odayaasha jaaliyadda wuxuuna ka warramay baahida jirta baahan tahay halkanna waa la joogaa qofkuna maarata halkan beriiskiisa kama werwero wuxuu ka werwaraama waxyaabo kale marka waxaynu u baahannahay haddaynaa beriiskeenna ka werwarahayn ka dadkeenna iyo gaajada haysa iyo abaartaas iyo harraadka haya inaynu ka werwarro oo aynu wixii waxaanu wax u qabannay innaku marka hore mar labaadkana ciddii aannu wax uga qaadi karaynoo aannu uga qaadno saasaa markaa dadka aannu ku waaninaynaa abaarihiibaa abaaro xun bayna soo maray dadku dhibaatay soo mareen xooli baa ka dhammaaday abaar baa jirta marka waxaasoo dhan oo jira dhibaatadaasoo dhan waxay u baahantay maarata in wax laga qabto la xallilo waxaa kaloo ka mid ahaa dadka hawshan soo qabanqaabiyey aamine aadan diiriye waxaannu halkan galabta isugu nimid annagoo maxaan ku dhahday u samaynayna fundraising maxaan ku dhahday laanqayrta cas oo australia ama australian red cross oo maxaan ku dhahdaa ka eena oo yacni waddankeennii ka soo samaysay yacni caawimooyin maxaan ku dhahdaa abaarihii ka dhacay waddanka iyo dhibaatooyinkii ka dhacay marka alxamdulilah dad badan ayaa isugu yimid soomaali iyo australian iyo jinsiyad kale balba leh marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii isugu yimid maxaan ku dhahdaa iyo dadkii donationka soo diray marka waxaan leenahay thank you very much waa mahadsan tihiin dalkeenna iyo dadkeenna annaga unbaa u maqan waa ina u dadaalnaa daahir maxamed ayaa ku booriyey hay-adaha samafalku inay lacagaha gaarsiiyaan dadka baahida u qaba halka uu sidoo kale ku booriyey shacabku inay bixiyaan kana qayb qaataan dadaalkan lacagaha loogu aruurinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen marka hay-adahan meesha tagaana waxbay geeyaan marka kuwii meesha ka tegayeyna waxaanu leenahay waxaa geynaysaan dadka ha gaadhaan dadka wax bixinayna waxaanu leennahay dadka wax la siinaya waa dadkiinniye ka qayb qaata oo meesha taga oo wax lacagta bixiya oo markay idiin yeedhaanna u taga marka si ay dadkiinna u nabadgalaan waxaa markaa inaga dhexeey iyaguna magac bay doonayaan adiguna dadkaadii ayaad badbaadinaysaa marka sidaan dadkeenna u badbaadinno waa inaan waxna qabannaa waxna bixinnaa jes liis oo gurmadka masiibooyinka caalamiga u qaabilsan red coros australia ayaa sheegtay inay laba qaab u wajahayaan abaaraha geeska afrika So I mean, there's sort of two parts to our strategy. One of them is is to raise awareness about it in the in the Australian public because there just is so little awareness about this situation.
laba istaraatiijiyadood ayaannu isticmaalnaa mid waa inaannu ku wacyigelinno bulshada guud ee australia sababtoo ah waxba kama ay oga xaaladda abaarta waana dhibaato weyn oo saamaysa labaatan milyan oo gobolka oo dhan degan waxaannu kaloo aruurinaa lacago aanu u dirno saaxiibadeenna ururka bisha cas ee somalilan si ay ugu caawiyaan barnaamijyada ay uga jawaabayaan abaarta iyo cuntayarida ka jirta somalilan oo dhan waxaa kaloo ka mid ahaa jaaliyadda ka soo qayb gashay xafladan wacyigelinta iyo lacaga aruurinta daahir faarax oo sheegay sida uu ugu faraxsan yahay sida hawshani ay u dhacday aad iyo aad baan marka hore ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo een, xafladdan ah, fundraisinka ama awareness raisinka ah ee ku saabsan een, red crossta een, australia taasoo tabarucaad iyo mataqaanay een, awareness u raadinaysa een, i- eh, cariga east africa gaar ahaan soomaaliya ama somalilan Een, marka waxaan jeclaan lahaa ba dadka eh, soo idniga soomaalida ah, halkan ama soomaaliya ama somalilan ama puntland ha ahaadeen, inay ogaadaan in dad aan ahayn eh, mataqaana soomaali ahayn oo u heelan een, arrimaha tabarucaadka ee ku saabsan een, een, east africa regionka inay jiraan marka iyaguna bal dee dalkoodiibaa mataqaana sidaa loogu iyo dadkoodibaa loogu dadaalayaa iyaguna inay ka qayb qaataan ayaan horta marka hore u gudbin lahaa oo jeclaan lahaa halkan maanta waxaa isugu yihiin dad ilaa mataqaana een, lixdan qof gaadhaya oo taas mataqaana ujeeddada ugu weyn laisugu yihiin waxaa in een, mataqaana bal la ogaado inay dhibi ka jirto east africa loona baahan yahay in dadkuna ay ogaadaan oo wixii ay tari karaan hadday noqon noqoto eh, information inay u gudbiyaan u gudbiyaan dadka ku- ay halkan ay la nool yihiin hadday noqoto mataqaana inay fundraising u sameeyaan hadday noqoto in iyagu filantarali uga qayb qaataanba marka waxaan u gudbin lahaa een, dadka soomaaliyeed ee degan malban inay jiraan dad arrimaha u heelan oo aan ahayn soomaali Een, marka inaguna dee maxaa halka- maxaynu naga filan saarno oo mataqaanay dee halkee ayaa nooga bannaan Een, waxaan jeclaan lahaa inaan ku dayanno oo aynu ka qayb qaadano ayaan jeclaan lahaa khadre ismaaciil ayaa sheegtay inay doonayeen inay barnaamijkan ku aruuriyaan lacag gaaraysa toban kun oo dollar waxaan iminka soo faarhayaa lix kun ilaa lix kun iyo aduu wax yar bay dhaaftay iminkaan u malaynaya wixii bogsiga lagu riday laakiin ten tausan bay ahayd goolkaygu Een, um, weli haddaana iminka wuu furanaya accountku ilaa iyo another two more weeks accountku wuu furnaanayaa marka dadka walaal ay weli maxay haydayeen agent dadku inay donationka weli sameeyaan because community aad u ballaaran baynu nahay because tanna waxaan u soo bandhigay somalilan oo keliya maahan soomaali oo dhan iyo east africa oo dhan xitaa etoobiya baan abruuj gareeyey sudanese cid kasta east africa ah iyo xitaa wider community as well marka am hoping wallaahi in afartaa kunna wala hangaadhsiin karno ayaan iyana ila ila tahayna aniga waxaa sidoo kale goobta shahaadooyin mahadcelina lagu guddoonsiiyey dad soomaali iyo ajaanib isugu jira oo jaaliyadda howlo muhiima u qabtay waa kan mar kale maxamed daahir oo ka hadlaya mashruucyo kale oo hay-ado iyo shakhsiyaad australia jooga ay ka wadaan dalkii Een, inkastoo aan bari hore bilaabin laakiin dhowaanta la bilaabay kolkaa waxaa jirta baa moogtay een, jaamacadda nin halka nick nala- nick- doctor nick neclas la yidhaha baa moogtay halka nala jooga yaa hargeysa tegey kolkaa wuxuu soo arkay maata dhibaatadii jaamacadda haysta hargeysa marka halkanuu igu yimid doctorka baa igu soo ballabiyey professorkii ka- een, diinka ka ahaa doctor diiriya ayaa igu soo ballabiyey wuu ii yimid marka wuxuu idhi maxaan qabtaa marka waxaan ku idhi waxaad qabataa dee wax walba waan u baahannahay marka wuxuu idhi wixii buug aan helo ee tagsi buugahee jaamacaddu ay u baahan tahay oo dhan qaar ahaan qaybta midhisiinada ayaan aad uga caawinayaa waa hagaag baan idhi markaa dafcaddii u horreeyey maanta waan diray dad baanu dhiibey dafcaddii kalaa timid waanu diray dad baanu dhiibnay tii saddexaad waxaanu ku tiray waxaanu ku ridnay konteynar loo dirayey cusbitaalka berbera oo ay diraysay een, rotary clubka uu dirayey kii baanu raacinay kiina way arkeen intii dabadeedna wuxuu ii soo dhiibay maamota ilaa toban kartuun oo buugaaga oo caawa gurigayga taalla oo yanaan doonaya konteynerka dambe in aan raaciyo oo dhammaantood waa taxi books marka ninkaasuna qaybtaasu ka qayb tahay waxaa kaloo qayb weyn ka qaata rotary clubka oo sariirihii berbere la geeyey soo bixiyey ninka inagu xidhay waa inan soomaaliya oo social werkara oo la yidhaahdaa jaamac faarax marka nimankaasuna aad bay u dadaalayaan waxaa kaloo intaa dheer wuxuu inagu xidhay ninkaasi light foundation qorada la yidhahda maama turkiga baa dadka caawisa oo iyaguna bixiyey konteynerka kharashkiisii waxaa soo noqnoqonayay eedaha loo jeediyo hay-adaha gargaarka ee caalamka oo mararka qaar lagu eedeeyay inaysan gaarsiin lacagaha ay aruuriyaan dadkii u baahnaa jes liis ayaan weydiiyey su-aal taas ku saabsan waxayna ku jawaabtay Yeah, I mean, it's something that the whole sector, um, the, the whole charitable sector faces. There are often um, questions about where the money actually goes, but ha waa wax dhammaan hay-adaha samafalka ay wajahaan su-aalo ku saabsan meesha lacagaha lagu bixiyo laakiin anigu indhahayga ayaan ku soo arkay halka lacagaha la gaarsiinayo waxaana la gaarsiiyaa dadka u baahan hay-adaha sida red cross australia oo kalaa sanad walba waxay daabacaan warbixin sanadla ah oo cid kasta ay arki karto oo ay ku sheegayaan lacagta halka ay ku baxday daahir maxamed ayaa sheegay in howlahan samafal ay dhici karto in wax loogu qabto qof islaa qoyskaaga ka mida konteynerkii bay geeyeen lacag bay qaadeenoo maamata raashin bay dadka u qaybiyeen boqol iyo toddobaatan qof bay indhaha u qaleen markaa nasiib wanaa waxaan ku arkay maamuud dadkii markii sawirkii aa lay soo diray waxaabaan ka helay anigu nin iyo adeera oo sheekha oo degan magaalada hargeysa oo anigu dadkii aan ka gartay markaa qof walowba waxaan filayaa maamuud qof kastoo meesha joogaaba markuu dadka baadhbaadho inuu cid ay waxusu yihiin oo muhuraana oo waxaa inay innahooda ku qashaan waayey uu meeshaa ka helayo marka yaan loo daymo la'aanin maamuuti in dadka la caawiyo hay-adaha dadka wax keenayana laisberber taago khadre ismaaciil ayaa sheegtay in xaaladaha noocan oo kalea laga doonayo bulshada guud ee soomaalida inaysan ka fekerin gobolka iyo halka wax laageynayo ee ay isku duubni u caawiyaan dadka baahan ee gobolka degan especially communitiga soomaalida waxaan ku boorinayaa walaalo inaynu yani we have to support each other walaalo yani om in politica dhinac layska dhigo iyo laanjadini waxa inta dhinac layska dhigo am weeli waxaan rabaa markay dhibaata timaado we all have to stand together yan ku boorinaya in la eego qofka dhigaya waxaan halku ka soo jeeda in layska iloobo wayanoo politica meel layskaga tuuro marka maxayday loo dabaaldegayo gobollada iyo waxyaalahaasi maybe that comes you know waxaas laakiin marka ay dhibaato dhacdo disaster dhaco we are all one soo maad arag in weliba markaynu joogno dibadda marka waddankayna aan joogno xitaa dhifra laakiin halka marka la joogo inaynu yaah we all stand together walaal taasna dadka soomaalida ku boorinaya especially jes oo ka tirsan hay-adda red cross ee australia ayaan weydiiyey in baahidu hadda yaraatay maadaama waxoogaa roob ah uu ka da-ay dalkii laakiin waxay sheegtay in baahidu weli jirto ayna dhici karto inayba kasii darto I mean, the need has changed slightly because there has been some rain over the past few months, but unfortunately, what we've seen is that the rains haven't actually been successful.
baahidu way isbeddeshay oo xoogaa roob ah ayaa da-ay bilihii u dembeeyey ma ahayn nasiib daro mid ku filan inuu qaado dhibaatadii abaarta oo dhan waxaannu aragnaa in xaaladdu ay wakhti yar soo hagaagtay laakiin kadib sidii hore ay ku noqoto ama aybaba ka sii darto marka baahidu weli way jirtaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali